runtii doorashadan waa doorasho hel gobol ah ama provincial sida loo yaqaano waa doorasho ka dhacda gobolkan afartii sanaba hal mar waxaan ka mid ahay xisbiga liberalka la yidhaahdo sidaydana waxaan horey u ahaa nin communityga u adeega howlo badan iyo mas-uuliyad badanna kasoo qabtay shaksiyan ahaan waxaan ahay firefighter professional firefighter dadka dabka la dagaalama waana shaqo full time ah oo aan kusoo jiray toddobiyi tobankii sano oo hadda lasoo dhaafay waa tahay marka doorashadan maxaa kugu dhaliyay bal inaad adigoo maaragtay shaqadaas dadamiska amaba badbaadinta dadka ku guda jiray in haddana dhanka siyaasadda aad u bedelato maxay tahay waxyaabaha kugu dhiirigeliya arrinkan inaad noqoto xildhibaan ka tirsan baarlamanka gobolka nova scotia horta sidaad og tahayba wad wadankan ama gobolkan nova scotia la yihahdo dadka soomaalida aad bay ugu yar yihiin aniga dadkii meeshan qaxootiga lagu keenay baan ka mid ahay waxaa ii suura gashay inaan dadka magaaladan ku nool ama muslim ha ahaadaan ama ajnabi ha ahaadaan ama soomaali ha ahaadaan inaan u adeego adeegyadaas waxay fursad ii siiyeen wax badan inaan ku ogaado ama waddanka ka jira ama baahida bulshadu qabto ha noqoto arrimahaasoo dhan marka laisu geeyo waxay ituseen baahida dadku qabo iyo meesha baahidu taallo sidaas darteed hadda xilkan aan aan hayo ama xalal ii doortay xilal ka horreeyaan soo qabtay oo aan doorasho ahayn laakiin community ama kuwa loogu adeegahayo dadka ama board ha noqoto mas-uuliyad badan baan kasoo qabtay meesha hadda aan kala soo hadlahayo waa masjid dadkii masjidkan hawshiisa gacanta kusoo hayay bilowgiisii ilaa iyo dhamaystirkiisii yaan ka mid ahaa school islaam aha magaalada ku yaala waxaan ka mid noqday board of directors marka arrimahaas oo dhan waxay fursad ii siiyeen inaan ogaado baahida dadku qabo iyo sida dadka baahidooda wax loogu qaban karo arrintaasaa marka sabab arrimahaas awgood baa ii siiyey fursad waddankan waddan waxa yaalla lakala qaybsado weeye ama provincial municipal ama federal ha noqoto ama gobol ha noqoto waddanka waan joognaa dadka jooga oo waddankan yimid kama duwanin cid walba oo waddankan timidna meel bay wax ka bilowday marka way ii muuqatay maadaama shaksi howlaha bulshooyinka kusoo dhex jiray aan ahaa inaan u adeego dadka wixii ay xaq iyo xuquuq u leeyihiinna u raadiyo waa tahay cali bal waxay ka warantaa codad badan aad ku guulaysatay soomaali badanna halkaa ma degna maxaa kuu suuro geliyey maxaa isleeyahay codintaas leeg wuu heli karaa cali ducaale oo uga duwan yahay ama uga duwanaaba murashaxiinta kale la tartamayay wallahi horta arrinta ugu weyn oo caawisay waxaa weeye waddankan hadde iyo waktiga adduunka uu marahayo waxaa suuragal ku ah wax walba maanta inaad internetka ka raadiso marka arrintaas ah waxa loo yaqaano profileka aad bay ii caawisay oo qofkii isku dayay inuu ogaado qofkaan ahay iyo waxaan soo qabtay u suuragelisay inuu ogaado qofkaan ahay iyo waxa aan samayn karo midda labaad xisbiga aan ka tirsanahay ninka ka ah premierka ninaan aada isu naqaano weeye muddo kow iyo toban sano ah ayaan aqaanaa waxaanan ahaa qofkii u sameeyey waxyaa waxaa la yidhahda nominationka doorashadiisiina waxaan ka sameeyey speech waan ka hadlay waa nin aan ilaa iyo aqoon heerkaasa ama dadnimo ha noqoto ama shaqo ha noqoto aan isu naqaano wuxuu ka mid yahay shaksiyaadka igu dhaliyey arrintan inaan ka qayb galo doorashada sidoo kale arrin ka dhacday ontario sida aad la socoto oo london ontario ka dhacday family ama qoys waddo iska marahaya oo halkaas lagu dilay waxyaabaha igu dhiliyey ayay ka mid ahayd in dadka islaamka oo waddankan ku nool ama dadka soo galootiga xuquuqdooda la ilaaliyo diintooda loo ilaaliyo dhaqankooda loo ilaaliyo waana xuquuq dastuuri ah oo qof kasta uu xaq u leeyahay oo waddankan ku nool dadka magaaladan ku nool ama nin waxaan ahay aada ula soo shaqeeyay youthka ama dadka dhalinyarada ah magaalada ururada ka jira oo nooc walba ha ahaadaan waxbaan ka soo noqday waxbaan ka ahaa arrintaas laftigeeda waxay iisoo lageysay dad badan inay arrintan igula taliyaan oo ay igu guubaabiyaan inaan ahay shaksi hawshan ka bixi kara wa tahay wa tahay cali ducaale ugu dambeyntii dabcan bulshadaad u adeegeysay siyaabo kala duwan aad ugu adeegi jirtay haddii aan oqon lahayd caawinta dhalinyarada iyo shaqadaadii xirfadaadii ahayd ee maaragtay la dagaalanka dabkii musiibooyinka markaasi arrinta ku saabsan haddana waxaa lagu doortay hadda xilli covid nineteen uu si baan dalkii iyo dhaqaalihii u saameeyey maxay tahay waxyaabaha ku hor yaalla isleedahay allay lehe cali ahaan waxay tahay inaad wax ka qabato kow iyo laba iyo saddex adoo iisoo koobayaan horta xaafadda laga doortay ischool ayaa ku yaala aada u da'weyn runtii una baahan dayactir keliya maahana in dib loo dhiso waana meelaha covid nineteenku uu dadka u tusay dhibta ka jirta macnaheeda macnaha aan ka wada dhibta ka jirto waxa weeye darishado badan oo ciyaalku ay qoraxda ama iftiinka ka arki karaan ma lahayn wuxuu ahaa building aada duqu ah oo air condition iyo waxyaaba xaqaboojiya aan lahayn horta xaafadda la iga soo doortay arrintaas ayaa waxay iga tahay number co dadka meesha ku nool deegaankana waa arrin ay ila qabaan midda labaad gobolkan waxaan rajaynahayaa haddii ilaahay u idmo anti islamic legislation in la abrove gareeyo macnaha sharci ka hor imaanaya ee islaam nacaybka a oo saddexda xisbi oo gobolka ka jira saddexduba ay isku raaceen walow hadda aan la hirgelin arrintaasna arrin waxa weeye aada iigu weyn inkastoo nasiib darro xisbigayga uu aan la dooran oo uusan hadda ahayn xisbiga doorashada ku guulaystay haddana cod baan leeyahay member baan ka ahay legislationka marka arrintaasna waa arrinta labaad arrinka saddexaad haddee waktiga lagu jiro awgood waa wakti aada u adag covid nineteen arrinkaasna wax badan oo dhiba ayaa dadku ama ha noqoto guryo la-aan ha noqoto ama ha noqoto isbitaaladii iyo caafimaadkii oo wax badan oo dulduleelaha kasoo baxeen arrinkaasna waa arrinka saddexaad oo iigu weyn howlaha ay hor yaalaan